marka hore socota waxaan tacsiyanaya dadka ku geeriyooday horsigamaadii ka dhacay baydhaba ala ilaahay jannada ka waraabiyo waxaanu aad iyo aadna u cambaareynaynana xadhigii sheekh mukhtaar ayaanu cambaareynana waxaan balyanaynaa shacbiga rijikaa degan soomaaliya loo bixiyay koonfur galbeed ayaanu waxaan balyanaynaa sida wadajirka ah ay isjamcaha isku qabsanaan inay xuquuqdooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda ilaaliyaan waxaan leenahay sheekhanaha la soo daayo sheekha waa ogtihiin inuu noqday nin ka tanaasulay magaranaysaa ee inuu xukunka ku doono waddo xooga uu doortay inuu waddo nabadah oo distoorka raaco ummadana haweystay inuu ka qayb galo hoggaanka regionka ka qayb galo dad badanna uu kasbaday oo maanta magaalada baydhaba gidaar kastaba tasuursiis ku taalo marka lama arag adduunka laguma arag anaan ku rabin in la yidhaaho madaxweynaha maamulka muqdisho inuu yidhaaho i don't care dadka waxbay gemage anu laakiin kuma rabo wax meesha qabta oo ku yimi madaxweyne farmaajo wuxuu ku yimi niyad wanaag iyo soomaalinimo iyo emotion iyo maamulka ka horeysay oo la nacay laakiin dhaqankiisa imaka horeyn u sheegnee soomaali dhunbu khatar ku haya dictatornimo aan la arag oon la maqal oon loo hub samaysan oo mijaheedii iyo sharcigeedii lahayn iyo awoodoodii ayuu ku dhaqaaqay markii horeysay ee muqdisho madaxweyneha la doorta intuu dad gurihiisii ku toogto ku weeraro xildhibaan kabahoodii lagu aso gacaankan baa intuu dadka geed saaro meel ku asli garan waa jir wuxuu intaa ku darsaday inuu dastoorku wax aanu ogolan heshiisyo qarsoodiya oo jabuuti ku lidi ah oo inaga inagu lidi ah oo soomaaliya ku di ah uu sameeyey inuu u mijaxaytay inuu ciidamo shisheeye eriteria iyo etoobiya inuu yidhaa kaalaya xukunka iyo xejiya waddooyinka ii fura heshiisa badda la soo samaysto waxaa intaa ka daran cambaarayna waxaa weeye amison oo iyaduna wixii loo doortay ee loo keenay ka tagtay meesha oo faragelisay siyaasadda gudaha oo xulufada dadka ishaya ee siyaasadda isku haya soomaaliya u kala eexatay oo farmaajo ay soo qabatay sheekh sheekh mukhtaar waxaan leenahay horena waan u sheeginay arrinta soomaaliya waa arrin soomaaliya u taala waxaan leenahay ciidamada shisheeyaha laga saaro dhulkaas soomaali way iska heshiin kartaa habbay ku heshiin jirtay waabkii somaliland ku heshiisay shantii soomali way isku furan yihin arrintaas waa arrin soomaaliyad baan leenahay haddaynu soomaali nahayno in arrintaas soomaaliya aynu gacanta ku dhigno